أيها الإخوة والأخوات waxaa farxaad u ah walaalihiin manhaj online sida idiinsoo gudbiyaan muxaadaradan qiimaha badan قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد sidaad iclaanada iyo ogeysiisyada gidaarada ku yaala aad ku aragteen caawa waxaynu u ballansanayn muxaadaro caawa oo ay bisha rabiicul awal sideed tahay kun afar boqol koob iyo afartankii oo waafaqsan afartii bishii koob iyo tobnaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka habeen salaaso ah masaajidkeenan imaam nawowi waxa aynu muxaadarada aynu gelayna ay noqon doontaa ama uu sheekhu inoo jeedin doonaa maxabatu nebiy sala allahu calayhi wasalam jacaylka nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xukunka uu leeyahay iyo in nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi la jeclaado waxaana inoo geli doonaa sheekheena sheekh cabdiraxmaan maxamed cali abu xudayfa xafidahu llahu tacaala waracaah sheekha oo caawa booqasho inooga ah oo inagu soo siyaartay masaajidkeennan suu wax inoogu faa'iideeyo insha allahu tabaaraka wa tacaala waxba ka horraysiin maayo sheekha ayaan si toosa mikrofoonka ugu wareejin doonaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala falyatafadal mashkuuran wama'juuran biidni illaahi tabaaraka wa tacaala الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى ayaa mahadlay inaga dhigay umad muslimiina inagu kulmiyey guri ka mida guryihiisa inagoo faa'iidaysanaynaa wax ka mida shareecada ay inoo soo dejiyey ilaahay subxaanah wa tacaala noocyada ay leedahay anwaacdii ugu fadliga badnayd ka sheekaynta laga sheekeeyo ama laga waramo jacaylka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa sheeko qof kasta ama waa war iyo hadal qof kasta oo mu'mina laabtiisu ay ku qabowsanayso waa war iyo mowduuc nafta iyo nafaha dadka saalixiinta ah ee wanaagsani ay ku xasilayaan qofka muslimka ah ee nebiga jecel calayhi salaatu wasalaam waa mowduuc iyo arinka warankiisu qofka muslimkaa uu ku saacidayo ku toosnaanta dariiqa ilaahay iyo ariiqa nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulkeennu sal allahu calayhi wala ali wasalam waa nicmo ilaahay uu ina siiyey soo diridda ilaahay uu inoo soo diray rasuulina muxamed calayhi salaatu wasalaam uu inaga dhigay ummata muxamed calayhi salaatu wasalaam waa nicmo cadiima waa nicmo weyn weeyaan laga yaabo in badanoo muslimiinihii inaanay garanayn ama aanay dhaadahayn oo aanay dareensanayn rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam imaatinka uu ummadiisa u yimid ee ilaahay subxaana wa tacaala uu rasuulkii ay rumaynayeen ee raacayeen uu uga dhigay waa nicmo weyn waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam afdal lkhalqi weeye cinda allah caza wajal ilaahay agtiisa khalqiga ka ugu fadliga badan leh weeye nebigeennu calayh salaatu wasalaam waa nebiy raxma salawaatu ullaahi wasalaamuh calayh ilaahay baa qur-aanka ku ammaanay لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم waxay idin yimid nebi nafihiinna ka tirsan ood garanaysaan wafii qiraa'a min anfasikum kuwa idinku qaalisan ka mida nebigaasi waa casiizun calayhi maa canitum waxa idin dhibayaa aad buu nebiga ugu adagay shay kasta oo idin dhibayaa rasuulku ma jecla calayh salaatu wasalaam wuxuu ummadiisa dhibayaa nebiga sal allahu aleh wasalam waa ku adag tahay dadka muuminiinta ana nebi muxamed sal allahu alayh wasalam waa mid u turhaya oo u dhibirsan oo u raxmad badan rasuulku waa xariis waa mid ku dadaalaya ummaddiisu inay hanuunto oo dariiqa ilaahay subxaana wa tacaala ay qabsadaan oo ay noqdaan kuwa ilaahay jalla wacalaa uu janneeyo waliajli haada raxmadda nebigeenna calayh salaatu wasalaam uu raxiim ahaa ee ummaddiisa uu u naxariisanayo u tudhaayey waxaa caddayn labaad u ah nebigu sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi waxaan ka dhiganahay sidii nin dab oogay oo dab shiday dabeedna xaydhoweynta iyo cayayaanada duulaa dabka ay ku waxa weeyaan daadanayaan isaguna ka celinaya wa ana aakhidun bixujazikum anigu guntigaan idin hayaabaa nebigu yidhi oo naarta ka soo joogaan idin leeyahay idinkuna waa ku sii yaacaysaan baa rasuulku yidhi sal ly slam waa daliil calaa raxmatihi calayhi salaatu wasalaam waxay daliil u tahay raxmadda nebiga sal allahu alayh wasalam ummaddan uu u tuhaayey rasuulku sal allahu alayh wasalam sidaa daraaddeed nebiga qiimaha iyo haayaha ku fadhiya yacnaa sharafta iyo karaamadaa leh xuquuq buu inagu leeyey rasuulka sidaa inoogu turhaya sal allahu alayh wasalam wanaaggeenna sidaa ugu dadaalaya ee ugu soo jeeday yana waxa inagaga gudboon ama inagaga maaratay toosan waa inaynu garanno wey rasuulka sal allahu alayh wasalam waxyaalaha uu xuquuq inoogu leeyahay ee inagaga beegani waxay tahay waxaa ka mida maxabatuhu sal allahu alayh wasalam maxaba xaqiiqiya inay nebiga jeclaano jacayl dhaba salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh ilaahay subxaana wa tacaala isagoo inagu boorinaya jacaylka nebiga iyo adeecida rasuulka calayhi salaau wasalaam allah wuxuu aayad qur'aana ku yidhi qul in kaana aabaa'ukum waabnaa'ukum waikhwaanukum waaswaajukum wacashiiratukum waamwaalun iqtaraftumuuha watijaaratun takhshawna kasaadaha wamasaakinu tardawnaha axaba ilaykum min allahi warasuulihi wajihaadin fii sabiilihi fatarabasuu xata yaatiya allahu bamrih wallahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin haddii carruurtiinna iyo aabbayaashiin iyo xoolo aad shaqaysateen iyo ganacsi inay fasaado oo ay kharibanto aad ka baqaysaan iyo guryo aad raalli ka tihiin haddaad ka hormariseen oo idinkala weynaadeen oo aad ka jeclaateen allah iyo rasuulkiisa dhib weyn iyo ciqaab suga baa ilah yidhi subxana wa tacaala maxabatu nabiyina calayhi salaatu wasalaam waa waajib waa fardu cayn rasuulka jacaylkiisu sal اllahu alayh wasalam waa fardu cayn waa mid qof walba laga doonay wey qof walba mid sideeda looga doona wey siday salaadu fardulcayn u tahay qofna qof aanu uga tukan karin ayaa jacaylka nebiga sal اllahu alayh wasalam qofna aanu qof kale u odhan karin anaa uga wakiila maxabatuhu sal اllah alيه wasalam waa waajib waa fardu cayn maxabada nebiguna sal اllahu alayh wasalam mid ku imanaysa idicaa iyo sheegasho ma aha rasuulka sal اllahu alيh wasalam maxabadiisu idicaa kuma timaado iyo sheegasho bal waa maxaba xaqiiqiya oo ku sugan fi اlqalb qalbiga ku sugan maxabada nebigu alayh الsalaaة wasalaam rasuulkeennu sal اllahu alayh wasalam wuxuu xadiid صaxiixa ku yidhi kama fi اlbukhaari min xadiiثi anas laa yumin axadukum xata akuuna axaba ilayhi min waladihi wa waalidih wاnnaasi ajmaciin midkiin iimaankiisu ma sugna oo iimaankiisu ma dhammaystirna haddii aanan noqonin anigu mid uu ka jecel yahay ilmihiisa waalidkii dadka oo dhan haddaanu dadka oo dhan aniga iga jeclaan ilmihiisa aniga aanu iga jeclaan waalidkii aniga aanu iga jeclaan iimaankiisu maaha iimaankii madluubka ah ee la rabay laa yumin culammada qaar waxay dhahdeen nafyu sixa iyo nafyu lkamaal labadaba way noqon kartaa haddii qofka qalbigiisa jacaylka nebiga laga waayo waa kaafir qofkaas waa gaal wey oo laa yumin aslan iimaanba male bay noqon kartaa haddii nebiga sal allahu alayh wasalam jacaylkiisu qaliil uu ku yahay fii qalbihina iimaankiisi waa naaqis mar kastoo maxabada nabigu sal اllahu alيه wasalam qalbigaaga ay ku siyaado kulamaa sdaada iimaanuk waa mar kastoo iimaanka u kordha wey mar waloo iimaankaagu uu kordho waxaad jeclaanaysaa rasuulkaaga muxameda calayhi salaau wasalaam sunadiisaad jeclaanaysaa siiradiisaad jeclaanaysaa akhlaaqdiisibaad jeclaanaysaa kudayashadiisaad jeclaanaysaa adeecidiisaad jeclaanaysaa kaamarqaadashadiisaad jeclaanaysaa wuxuu kaa reebay inaad ka hadhaad jeclaanaysaa yanaa xiisaa kuu gelaya rasuulka sal allahu aleh wasalam lanno zaada iimaanuk iimaankaagii baa ziyaaday maxabada nabigu sal اllahu alayh wala alihi wasaxbihi wasalam waa shay ilaahay jala wacala qur'aanka uu ku weyneeyey ilaahay subxaana wa tacaala qur'aanka uu ku weyneeyey inagu faray nabigeennuna sal اllahu alيه wasalam uu inoogu baaqay waa inay fardulcayn tahay waxaa tusinaya rasuulku sal اllahu alيه wasalam waa uu inoogu baaqay uu inoogu baaqay maxabadiisa nabigu calayh salaatu wasalaam xubbiga rasuulka sal اllahu alيh wasalam waxaa ka mid ah marka aad magiciisa maqasho in aad ku salido nabiga sal اllah alي wasalam lanna rasuulku wuxuu ihi sal اllahu alيh wasalam albakhiil man dukirtu cindah falam yusali calay rawahu tirmidi fi sunani bisanadin saxiixi bakhiilku waxa weeye qofka agtiisa laygu soo qaado magacayga agtiisa lagu xuso ee aan igu saliin lam yusali calay hada huwa albakiil bakhiilka xaqiiqadii kaa weeyaan baa nabigu yihi calayhi salaau wasalaam rasuulku waayna jeclaysiiyey xuska magiciisa iyo kusalligiisa iyo dikrigiisa calayh salaatu wasalaam man sallaa calaya mara sala allahu calayhi biha cashra ninka hal mar igu salliya toban jeer buu ilaahay u naxariistaa ama uu ammaanaa lanno salaadu markay xagga ilaahay ka timaado macnaheedu waa raxmad iyo ammaan weeye salaat اllahi calى cibaadih raxmatuhu calayhim wa anauhu calayhim waa ammaanta uu ammaano ilaahay khalqigiisa amaba waxay u naxariisto waa taxbiib waa jeclaysiin lanno ciddaad jeceshahay xuskiisaad badisaa hadalhayntiisaad badisaa maha nebigu sal اllahu alيه wasalam jacaylkiisu mid sanadkii mar habeenaynu xasuusano la huwa acdam min dalik alayh salaatu wasalaam waa ka wen yahay sidaa rasuulku salawaat allah wasalaamu calayh kusalligiisa iyo soo hadalqaadkiisu waa dikr bal waa min afdali dikr dikriga kuwa ugu fadliga badan buu ku jiraa salliga nebigu sal alla alay wasalam sidaa daraaddeed baa nebigu afdal layaam maalmaha maalinta afdalu ayaami اlsbuuc maalmaha wiigga maalinta ugu fadliga badan oo aljumca yowm اljumca nabigu adkaarta uu inafare waxaa ka mida salligiisa alay salaat wasalaam adkaarta rasuulku sal alla alay wasalam uu inafare inaynu ku celcelino waxaa ka mida salliga nebiga calayh salaatu wasalaam marka xubbiga nebigu salawaat ullaahi wa salaamuhu calayh waa cibaado ilaahay jalla wacalaa lagu caabudayo kullamaa aad jeclaato mar wal ood nebiga jacaylkaaga jeceshay uu kordho waa mar kastood ilahay u dhowaanaysa subxaana wa tacaala qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum wuxuu rasuulka ilaahay uu ku yidhi waxaad ku tidhaahdaa kuwan inay jecel yihiin sheeganaya haddaad ilaahay jeceshihiin oo ay run idinka tahay fattabicuunii anigay soo raaca yuxbibkum allah ilaahay baa idin jeclaan doona wyfir lakum unuubakum unuubtiinana uu idin dhaafi doonaa hadihi اlaaya culammada qaar waxay ku magacaabeen aayat almixna aw aayat اlimtixaan waata ahlucilmigu idhaahdeen sida cabdulahi bn cabaas iyo kayrkiiba laga soo naqliyey idacaa qawm maxabat allah famtaxanahum اllah bihadihi اlaaya dad baa waxay sheegteen inay ilaahay jecel yihiin markaasaa ilaahay wuxuu ku imtixaamay subxaanahu wa tacaala aayadan ayaa ilahay ku imtixaamay marka itibaaca iyo raacidda nebiga sal اllahu alayh wasalam iyo kudayashada nebiga lagu daydaa waxay ka turjumaysaa rasuulka jacaylkiisa aleh salaat wasalaam jacaylka nebiga ayay ka turjumaysaa haddaad aragto ruuxaan rasuulka ku dayanayn ruuxaan waddadii nebiga hayn ruux aan sunnaha nebigu aanu markaa yan waa la qiimo badnayn ruux rasuulka alay salaat wasalaam awaamirtiisa fulintiisu aanay waxawy markaa aanay la ridnayn wax markaa aanay la muhiim ahayn faclam anahu laa yuxib nabiy sal slam nabiga ma jecla kun jeer hadduu ku dhaarto waan jecel laga rumaysan maayo limaada lianna qofku cidda uu jecel yahay uu adeecaa oo calaamad labaade eego oo maxabada nebiga inaad jeceshahay tusinaysa low kaana xubuka saadiqan la aactahu ina almuxiba liman yuxibu yuiicu haddii jacaylka nebiga aad jeceshahay runkaa yahay waad adeeci lahayd lianna qofku cidduu jecel yahay waa adeecaa qofkaad jeceshay hadal ku soo celin maysid la murmi maysid ku dhaga adeegi maysid liannaka tuxibuh waad jeceshahay maxabada nebiga sal allahu alayh wasalam waxaa tusinayay xaqiiqadii inay xaqiiqo tahay iyo in kale tawqiiruh waxtiraamuh wa tacsiiruh nebiga sal allah aleh wasalam in la weyneeyo inaad sharafto inaad kor u qaaddo inaad ixtiraamto salawaat allah wasalaamu calayh litucasiruuh wtuwaqiruuh wtusabixuuhu bukrata waasiila nabiga inaad kor u qaaddo dikrigiisa iyo xuskiisa koruqaadku maaha inaad ku shallaado dhadhawaaqdo laa rafcu dikri nabiy sal ly slam waxa w inaad weynayso oo marka hadalkiisa laguu sheego yani waxa weeye aad soo jeedsato adoo xadiikii nabigan maqla inaad iska sii humbaalido la hada laysa bimaxabatihi sal slam imaam mali raximahullah ee waxaa la yidhi majliskiisii isagoo fadhiya goobtuu cilmiga ku dhigay oo ardaydiisu ay ku xeersan tahay ayaa imaamku uu jiqiraysna saascafwan imaam amed imaam axmed ardaydiisii oo la joogta baa imaamku waa iska jiqiraysnaayo yan maarata hadalka ardaydu dhegaysanay marka masaaisha cilmiga la weydiinayo iyo masaailka mutadaawalka ardaydu isweydaarsanaysa waa dhegaysanaysa arday baa markaa wuxuu daliiliyey xadii xadaana fulan qaala xadaana fulan qaala xadaana fulan markuu soo gaadhay can rasuulilah yidhi joog xadiidka nebiga ha noo sheegin wanaxnu calaa haadihi alhay-a annagoo qaabkan u fadhinaa hadalka nebiga ha noo sheegin sal slam dahdah rasuulka hadalkiisa ilaa intaan u diyaargaroobin si fiican buu u fadhiistay ya markuu saani u diyaargarooy buu i sheeg haddaba imanka xadiidka nebiga sal lay slam muxuu tusinaysaa calaamadaas maxabatuhu sal allahu alayh wasalam jacaylka nebigu jecel hadda haddii la dhaha madaxweynihiibaa ayaa ku doonaya ya madaxweynihiibaa kadinka taagan inuu kuu soo galo raba ya dhulkaba kumu deeqeen ma kursiga inaad dhigtaa ma kalooxaad soo qaadaa waad gebgeblin lahayd waa insaan daciif maa baaluka bimuxamed afdal lkhalq alayhi salaau wasalaam ayaa lagu kula hadlaya qaala laka rasuul llah rasuulka alle wuxuu ku leeyey hadhowna waan jeclahay markuu ku qaraabsanay marat xoogaa ku urursanay waan jeclay waa beenti low kaana yuxibu layuwaqiranna wuu weynayn lahaa hadalkiisuu tixgelin lahaa uu fulin lahaa amarkiisuu qaadan lahaa uu raaci lahaa low kaana yuxib nabiy sal alla alay wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisu waxa uu tabiiqiyan dabaqad ahaan wuxuu uga muuqdaa saxaabadii rasuulka alayh salaatu wasalaam haddaad doonayso inaad garato man yuxibu nabiy yaa jecel nebiga yaa se aan jeclayn saxaabadii rasuulka eeg markaasaad garanaysaa jacaylka nebigu siduu yahay iyo heerka jacaylka nabigu taagay sal l slam amilo kooban baan soo qaadan doonaa rasuulka calayh salaatu wasalaam yowma uxud markii dagaalkii uxud dhacay saxaabadii uu buurta saaray nebigu sal allahu aleh wasalam ee kontanka saxaabi ahaa buurta waa kuwii ka soo degay waa ti muslimiinta xaggooda looga yimid ee la dhabarjabiyey rasuulka iyo sagaal saxaabi oo qura ayuu khaalid bin waliid isagoo laba boqol oo faris wata cidla ka helay sagaalka saxaabi toddoba ansaar bay ahaayeen labana muhaajiriin bay ahaayeen sacad bni abi waqaas iyo zubayr ayaa muhaajiriin ahaa inta kalena ansaar bay ahaayeen nabigu calayh salaatu wasalaam sacad wuxuu u dhiibay qawskiisii leebkiisii iyo qaansadiisii wuxuu hi irmi fidaaka abii wa ummii la dhac leebka hooyada iyo aabbahayba ha lagugu furtay markay fadaaisha saacad culimmadu tirinayaan waxay idhahdeen nabigu lafdigaa wuxuu ku isticmaalay fii sacad faqa oo min fadaailihi talxa ibnu cubaydillaah ayaa rasuulka isku gudbay leebkii gaaladu soo turtaba isagaa isu dhiga markaasaa dalxa muxuu idhi makaanaka yaa rasuul allah fawallaahi lan yasilaka ilayhi ilayka sahmuhum faina naxrii duuna naxrika ya rasuul allah halkaagaa iska taagnobu leebay soo ridaan ku soo gaari maayo dhuuntaadaa dhuuntayda ka sokaysa dhuuntaydaa dhuuntaada ka sokaysa anaa kuu gudban leebkuu isaga dhigayay kuwa maanta qawqawqawraha iyo dadka rabshay ya leeb baad sheegtee wallahi inayna dhagax isaga dhigin rasuulka abad maxabadiisu kama muuqato hada huwa maxabat nabiyi calayh salaatu wasalaam saxaabadu naftooday ku bedelanayeen khabaab ibnu arad radia allahu can waxaa jira khubayb ibnu cadiy radia allahu can markii gaaladu qabatay qadriga iyo ballanburinta ku sameeyeen dadkii yani ay raaceen quraysh baa laga iibiyey khubayb khubayb waxay ku yidhahdeen gaaladu quraysh markay doonaysa inay disho ma jecesha inaan ku sii dayno oo nabi maxamed lagugu bedelo muxuu ku yidhi khubayb iska dhaaf inaan laygu bedelo rasuulkee wallahi inaanan jeclayn inaan caafimaad qab reerkayga ku tago wa muxamed tashuukuhu shawka nabi muxamedna qodaxi muddo calayh salaatu wasalaam waa miaal xay waa tusaale nool waa jacaylkii rasuulkaoo hadlaya calayh salaatu wasalaam waa dadkii nebiga taqdiirka iyo qiimaha rasuulku uu ku fadhiyo garanayay man caashahu man caashahu sal allahu alayh wasalam wacaashara dadkii la noolaaday ee la dhaqmay nebigoy sal alay wasalam yowma uxud saxaabadii shahiiday waxaa ka mid ah xamza bin cabdilmualib radia allahu can gaaladu way googooyeen nabaro badan bay u geysteen colaad dheeraaday xamse u qabeen markaasaa waxaa maqashay safiya bintu cabdilmualib waa ukhtu xamza waa rasuulka eedadii ruma waa xamse walaashi kafanbay soo qaaday xaggii waxay u soo kacday shuhadada rasuulku wuxuu ihi almar almara gabadha ha la celiyo gabadha ha la celiyo zubayr bnu cawaan baa istaagay waa inankeedi waa alcashara almubashariina biljanna buu ku jiraa tobanka jannada loogu bashaareeyey waa rasuulkeena abtigii waa min afaadil asaxaaba wuxuu ku yidhi ilaa ayna yaa ummi xageed u socotaa hooye qaalat ilayka canii laa umma lak iska eeg bay tiri hooyadaa waaye muxuu ihi zubayr markuu arkay inaan istaagin ina rasuula allahi huwa aladii amaraki an tarjicii rasuulkaa wuxuu ku faray inaad noqoto may odhan sida nagnaglayaasha maanta nool rasuulku ma wuxuu ii diidaya inaa walaalkii soo eego ma kafankan walaalkii geynay igu haystaa alla cudurdaar badan ah kuwa maanta nool rasuulku ma inagu inoo jeed arab buu la hadlayay waxaase shuban rasuulkaa sida dhado hadhow waan jeclay buu ku odhanaya wuu kugula murmaya markaad wasada ku qabsato wasada iska daa rasuulkaan jecel anu ya xadiidka maxaa ku soo arooray fawaqafat fii makaaniha halkeedii bay istaagtay khuduu haadihi lkafan fakafinuuhu bixamza kafanka qaado xamse ku kafeeta rajaxat khalaas talaabo horomay qaado limaada liannaha tuxibu nabiya calayh salaatu wasalaam rasuulkay jeceshahay amarkii nabiga sal allahu alayh wasalam bay u fulisay kamaa amarahu siduu u faray nabigu sal alay wasalam ayaa u fulisay cabdilaahi bni cumar bn khaaab ayaa la hadlay taabiciintii majliskii xadiidka cilmiga ahaa rasuulku wuxuu yidhi sal اllahu alيه wasalam laa tamnacuu imaa allah masaajid allah addoommaha alle guryaha alle ha u diidina dumarka masaajidada ha u diidina inankiisiioo ag fadhiya wuxuu idhi wallaahi lanamnacahun waanu u diidanaa buui isagu nebiga inuu la murmo uma jeedo wuxuu ujeedaa fitnaa jirta maanta maalin dumarku dibadda u baxaan maaha cabdillahi muxuu ku idhi aquulu laka qaala rasuulu ullah rasuulkii allah yidhi baan ku idhi hadiidin markaasaa tiri waan diidayaa wallaahi laa ukallimuka abadaa walahi inaanan dib kuula hadlayn cabdilaahi isagoon salaamu calaykum odhan buu dhintay ninkiisi yuu oofinayey ballankiisa inankiisa yuu ka doorbiday rasuul allah calayhi salaau wasalaam qaar adhigoodu rasuulka kala qiima baday waa rasuulkan jecla adhigooday qiimayn hadday rasuulku wuxuu adhigiina intaad bixiya bixin maayana ya ma bixinayan hadhowna waan jeclu kodhan maxabada nebigaa jeedhay buu kodhanay war waxma iska daysa waa xubbi xubbi nebi wey maxaa xubbiya adhigaaga kaala qiimo badan ba rasuulka raggii ubadkoodu rasuulku kala qiimo badnaa bar siday nebiga ula dhaqmeen maad eegtid waxaanaad samaynaysa inay sameeyeen maad eegtid ya abu bakr radi allahu can lama kaana fii qaari thawr markii godkii jabal thawr ku yaallay ay ku dhuunteen ay qurayshi ku raad joogtay abubakar godkii wuxuu arkay godad badan godad yarar leh waa bahla galeen wuxuu jahjahay goyiisi uu ku awday laba god baa soo banaanaado mid ballag buu saaray waa la qanin abubakar rasuulku dhabtiisu ku hurdaa waa daalay nebiguu seexday ma odhan waa lay qaninay toos toos intuu ama cagta la booda samadaa u booday laa wuu xamilay taxamal markaasaa xanuunkii ya ayuu rasuulku dareemay alayh salaatu wasalaam markaasuu rasuulka u sheegay in la qaniinay nebigu waa ku tufay alayh salaatu wasalaam ya abubakar radia allahu can waniga siirada ku dhigannay markay rasuulka wada hijiroodeen ya rasuulka de ahaan abubakar baa ka yar laakiin muuqaal ahaan abubakar baa ka weynaa abubakar markaasaa marka la weydiinay agee maxaa haydeen waa oday uu waddada tusayo oday iyo kii waddada tusaya weyaan marka dhinac laga eego waa kinaaya nebigu waddaduu tusaya sax laakiin dariiqulxaq wey kuu tusaya rasuulku dadkuna waxay moodaheen waddada la maraya inuu tusayo ma garanayaan si aan loo garan rasuulka calayh salaatu wasalaam fadaahu binafsihi naftiisuu ku furanayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadaa rasuulka jeclay dadkii rasuulka jeclaa waa kuwa jacaylkii nebiga ee dhabta ahaana waa kaas calayh salaatu wasalaam dadkii rasuulka intay jeclaadeen dabaqay camali ka dhigay jacaylka nebiga calayh salaatu wasalaam haulaahum cumar ibn khadaab xadiidka saxiixa waan waxaa ku sugan cumar rasuulka u yimid qaala yaa rasuul allah anta axabu ilaya min kulli shayin ilaa nafsii shay walba adaan kaa jeclay naftayda mooyaane nebigu muxuu uri sal slam laa ya cumar maya ilaa naftaadana aad iga jeclaato qaala alaana anta axabu ilaya min nafsii naftaydana imika waan kaa jeclay qaala alaana ya bna alkhadaab haddaad ku soo dhacday tii saxdahay haulaa hum asaxaaba ridwaan ullaahi calayhim axaadiidta fiqiga iyo masaa'ilka fiqiga ka warramaysa wayna ku dhiganay xadiidka loo yaqaano xadiidu dulyadayn markii nebigu sal اllah alيه wasalam uu sahwiyey salaad casr ama uhr axadu salaatay cashiy labada salaadood ee gelinka dambe uhr aw casr buu laba tukaday nebigu labana ka tegey rasuulku dabeedna mimbarka maaratay wa halku ku tukaday loox yaalay baa nebigu ku tiirsaday sal alay slam saxaabada intii degdegaysa waa baxeen iyagoo le qusirat sala salaadii waa la gaabiyey dulyadayn saxaabi lahada ku jiray markaa saxaabada tukanaysa qaala yaa rasuul allah aqusirat isalaatu am nasiita salaaddii miyaa la gaabiyey mise waad ilowday rasuulku muxuu ihi lam ansa walam tuqsar akamaa yaquulu dulyadayn mana iloobin lamana masuu dulyadayn sheegaya xadiidka maxaan uga socda maxalshahidka waxaa ku jirta xadiidka wa fi lqawmi abu bakrin wa cumar fahabaah waxaa ku jira qoomkay meesha fadhiyey abubakar iyo cumar baa ka mid ahaayo way ka haybadaysteen nabiga inay la hadlaan sal allah alay wasalam limaada abubakar iyo cumar maxaa loo sheegay saxaabada labadii ugu fadliga badnaa wey labaduba rasuulka saddeq bay u haayeen sal alay slam macnaha hadday cidi ku dhacaysa rasuulka wax u sheegaysa iyagaa ugu mudnaa soo ma maxaa ka celiyey haybatuhu calayhi salaatu wasalaam way ka haybadaysteen lana kaana muhaaban salawaat lah wasalam aleyh saxaabada qaarkood maxay idhahdeen rasuulka weli eegma kamaan buuxsan indhahayga si fiican uma eegin rasuulka markaan eegas idhahdaba waa ka haybadaysana waa ka foorarsanayay waa maxaba waa jacayl suufiguna waa caaya hadhowna wuxuu dhan xadaynaya isaga nabiga caaya maaha keena mid kale ujeeda oo keliya dhacay ka kale laftiisa inuu caaya ushiyaa subxan allah isagu waan jacayl u koneedho waa raggii rasuulka jeclaa hadal kumay celinayn nabiga alay salaatu wasalaam qowl kumay celinayn rasuulka salawaat ullahi wasalaamu alayh abu qataada saxaabigii la odhan jiray ribciy ibni khiraash radia allahu can ayaa wuxuu yidhi nin ay ilmaadeer ruma yihiin baa u yimid dabeedna sida isaga sheekaysanayeen ayuu finiin isagoo hadlay wax iska finiinay rasuulku finiinka waa diiday waxaanu yidhi cadowna waxba kama taro ugaadhna ma dilo laakiin iligiyo il buu ridaa hadana kocliyey waa rasuulku finiinka wuu diiday haddana wuu ku celiyey rasuulki ilaahay baa diiday baan ku odhi markaasaad ku celisay markaasaan kuu sheego haddana ku celisay laa ukalimuka abadan kula hadli maayo agteeda ka kacbuud khruj min cindii tawakal soco ruux innaga waa in adeerka iyo iska fahmi doonaayo bay koreen moogta iska xabaanu yar garan wuu iska garan doonaayo ya wuxuu tusayaa saxaabigan wuxuu dareensiinayaa taabicigan xubbiga nebiga iyo qadarka nebigu agtiisa ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam inaanu adduunyada dhan ku bedelin rasuulka hadalkiisa addunya kullaha haddii la siiyo kalaamu muxamed baa kala qiimo badan calayhi salaatu wasalaam hadihi hiya maxabatu rasuuli illah sala allah alay wasalam maxabada nebigu ayuha alikhwaanu fillah walaalayaal waa shay cadiima weeye qofka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku arsaaqo allah jala wacala wuxuu ku arsaaqay shay cadiima waxaa ka mid ah jacaylka rasuulka sal allahu alayh wala alih wasaxbihi wasalam inaad diintiisa ka ilaaliso bidcada oo shareecadiisa iyo sunnadiisa aanad ku soo darin waxaa nebi moxamed raalli ka ahayn calayh salaatu wasalaam iyaaka walbidca fi ddiin haddaad nebiga jeceshay dhabkaa tahay diintiisa waxba ha ku darin nebigu sal allahu alay wasalam xadiidka saxiix muslim ku qoran muxuu ihi wa fi lbukhaari aydan min xadiidi caaisha man axdaa fi amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun ninka diintayda ku soo daro waxaan ka mid ahayn waa lagu celinayaa ayuu nebigu yhi sal l slam wa fii riwaaya limuslim man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun ninka ku camal fale la yimaada camal aan shareecadayda waafaqsanayn fahuwa raddun waa lagu celinaya waa marduud waa lagu celinaya inaad shareecada nebiga aanad ku soo darin waxa aan rasuulku samayn calayhi salaau wasalaam waxay ka mid tahay maxabada iyo jacaylka nabiga jeceshay alayh salaatu wasalaam min maxabatihi salawaat allah wasalaamu alayh jacaylka rasuulka aad jeceshay ka mid tahay saxaabadu waa la dagaalami jireen qofka diinta shareecada rasuulka wax ku soo dara qofka sharciga iyo diinta iyo sunnada nebiga bedela saxaabadu dagaal bay ka xigeen ridwaanulahi calayh cumar bn khaaab waxaa loo sheegay nin la dhaa abii abiiq dadka wuxuu ku imtixaami jiray suuradaha qur-aanka qaar ka mida waxaad macnaysaan buu odhan jiray wnaasicaati arqan wnaashidaati nashdan wlmursalaati curfan bal macneeya cumar baa loo sheeg waxaa jira mid imtixaamanoo dadka qur-aanka ka shakigeliya cumar bn khaaab wuxuu yihi laamaha timirta ii soo gura laamo timireed baa loo soo guray cumar soo qabta buui waa la soo qabtay waa loo soo geliyey cumar bidcadaasay la dagaalami jira saxaabadan ku sheegay markaasuu ihi man ant qaala ana cabdullaahi sabiiq addoonkii ilaahay sabiiq baanahay cumarna wuxuu uhi waa ana cabdullaahi cumar anna addoonkii alle cumar baa la yidhaahdaaye ya deedna dabadu u qabtay dhangadii koono kasta uu qarxiyey madaxuu dhiig ka shubay qaala yaa amiir almuminiin xasbuk intaasaa igu filana iga daabuuri jinkii madaxa iga jira waa iga baxay wuxuu hi cumar wallaahi low wajadtuka maxluuqan laqataltuk haddaad dhukurnaan lahayd waan ku dili lahaa buuri lannu inaad khaariji tahay kuwii nebigu laaya yidhi calaamadood wax ka mid dhukurtaan kuwaasaan inaad tahay ii caddaan lahayd oo qoortaa baan kaa goyn lahaa buuri madaxaa timaha yaraad ku leedaad ku badbaadi cumar muxuu soo saaray wuxuu mamnuucay in lala hadlo yeman buu tegey yman yamanoo dhan baa juuq u odhan weyday wax la kalaamaba adii hargeysima kula hadli weyda gawar inagu ka nabiga caayanu wadanaa hadda nabigu caayaya tal baanu nahay isagoo nabiga caayay hatta nabiga jecesha dee iskaga tag war nebi maxamedna caayaya anagu meel isugu imayna dheh bal mar uu nebi maxamed darteeda wuxuu colaadinaya lagu arko laa yuujad waxaa mikrofoonka inagu weerariyey qaaqdahaya wallahi inaanay intaa in laego xidhiidha nebiga ahayn abad markaasaa masaajidkuu soo galaayo markaasaa laga kala yaaxa waxaa hi koona yar buu fadhiisan jiro dadka kuwa aan garanayna cusub sida aan garanayn buu u yeehan jiray taal taal taal taal mar allaala markuu sharaabo qofku ku baydh ayaa lagu qayliya cahdu amiiri lmuminiin ballankii amiirulmuminiinka waa kii markaasuu nin welidibu ka soo carara sidii masqaniinay abu muusa alashcari oo qaadi alyaman waaligii yaman ah barasaabkii yamaneed ayuu yimid ya abaa muusa wallaahi waan toobadkeenay dib ugu noqon maayo laygu arki maayo amiirumuminiinka igala hadal hawna qabataintaa iga qaado abu muusa warqad intaa lagu soo qoray amiirumuminiinki min abi muusa alashcari ilaa amiiri lmuminiin cumar ibni khaaab markaasuu cumar yidhi iskala hadla laga qaaday sidaasay saxaabadu bidcada u necbaayeen dadkeedana u fogeyn jireen inaguna tuurtan iskaga sidana nabiga wax jeclana oon len maxaa cumar iyo ninkan dhex maray cumar amiirulmuminiin buu ahaa awood kuma gaari karo maamul kuma gaari karo isku darajo maaha maxaa isu keenay waxaa isu keenay shariicatu muxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu ku ciyaaray ninkani cumar ibn khaaabna wuxuu tusayaa shareecadoo lagu ciyaaraa ciqaabka ay leeday radia allahu tacaala canhu ardaa bidcada way necbaayeen saxaabadu geedkii la odhan jiray shajaratu baycat ridwaan baycadii saxaabadu nebiga la galeen geedkii xudaybiye ku yaalay ee kula galeen laqad radia allahu can lmuminiina id yubaayicuunaka taxta shajara facalima maa fii quluubihim ayaa waxaa cumar loo sheegay qaar baa salaada la doonta baa laidhi geedkaa kusoo tukada cumar faash buu qaato geedkuu jaray guntuu ku ursaday muxuu jaray geedka cumar waxaa iman doona berri ka maalin kuwan way ku hoos cibaadaysanayaan qaar isagaba caabuda qaar isagaba caabudo isku masaxa ayaa iman doona lianlaa yuxdaa fii diin illaahi shay si aan diinta alle wax loogu soo darin ayaa cumar ibn khaaab radia allahu tacaala can uu geedka u geynaya aawadeed marka maxabada rasuulka maxaa ka mid ah ayuha alikhwaanu fillaah waxaa ka mid ah in aad la dagaalanto ood la culowdo wixii shareecada ziyaado ku ah ee nebi maxamed aanu ogayn ee lagu soo daro diinta waa inaad nacdaa jacaylkaad nebiga jeceshay aawadeed waa inaad u nacdaa weynayntaad nebiga weynaynaysa aawadeed waa inaad u nacdaa bidcadana tuurtaan ku sidanaya waan iska walwaalanaya nebigana waan jecelahay isma qabanayso laba jacayl laba shay qalbigu uma qaybsamo maa jacallahu lirajuli min qalbayni fii jawfi somaali waxay taha laabi laba ula yaa jacaylka nebiguna laabta waa iigu jiraa shareecadiisa waxaan ahayna laabta wuu iigu jiraa mas qabanayso midkood baa baxaya ma wada joogi karayaan marka wanaad qalbigaaga dib u eegtaa keebaa baxay ma maxabadii rasuulkaa qalbigaaga ka suushay mise shaygii bidcada ahaa ee nebi maxamed diidanaa calayh salaatu wasalaam ayaa waxa weeye qalbigaaga ka suulay sidaa daraaddeed ayuha alikhwaanu fillaah nebigu calayh salaatu wasalaam bidcada shareecadiisa lagu soo daro in lala dagaalamo waxay ka mid tahay jacaylka rasuulka calayh salaatu wasalaam qofku inuu bidcada naca oo sunnaha nebiga sala allahu alay wasalam uu qadariya oo sunnaha rasuulka uu raacu ku dhaqmaa waxyaalaha darka nebiga kacabiddiisa uu ku mutaysanaya ka mid tahy ruuxu inuu bidcadaas yanaa waxa weeye degashado oo bidcada uu weheshado oo bidcada uu waxa weeye markaa aamino ama ku dhaqmaana waxay waasiinaysaa oy seejinaysaa kacabka darka xawdka nebiga sal slam rasuulkaa inoo sheegay nebigu wuxu uhi alayh salaatu wasalaam innahu la yudaadu can xawdii rijaal kamaa yudaadu libil rag baa darkayga laga eryi doonaa baa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam sida looga eriyo geela baadidaa darka hasha baadida geeljiruhu weligii baa ku ilaaliyo mar alla markii darka laysugu yimaade lasoo arooro ilaa geelisu cabataa sacadi mayso saasoo kale arg loo fidhanaya baa rasuulku fa aquul asxaabii asxaabii wa fii riwaaya ummatii wa fii riwaaya usayxaabii waa asxaabtaydii waa dadkaygii waa ummadaydii xaggee la geynaya fa yunaadii munaadi waxa dhawaaqaya mid dhawaaqa muxuu odhanaya inaka laa tadri maa axdauu bacdak dabadaa waxay soo kordhiyeen ma ogid inahum hayaruu diinak diintaadii bay bedeleen dabadaa adiga nabigu ma odhan sal اlahu alيه wasalam yeelkadooda maxabaa haysayoo xubbi baa jiidae ya waar diin jacayl iska daaya maanta maalin lays erye maahe ma odhanay rasuulku sal slam bal rasuulku u fiirso waa nebiy raxma laakiin nebiy raxma isagoo ah sal اllah alيه wasalam rasuulku waa shadiid calaa maa khaalafa shariicatah wixii shariicadiisa khilaafsan nebigu waa ku adeegay sal l slam wuxuu nebigu yuri waxaan odhanaya suxqan liman badla waayar fogeeya fogeeya libdhiya ninka diintaydii bedelay fogeeya xubbigaa i jiiray shaqayn mayso sheekow xubbiga haddaanu xaqiiqo ahayn shaqayn mayso marka bidcada oo qofku dhayalsado oo uu ku dhaqmaa waxay kalifaysaa inuu darka nebiga ka cabi waayo calayh salaatu wasalaam xawdka nebiga qiimihiisa rasuulka inoo sheegay maauhu abyad min allaban waaxlaa min alcasal tuuluhu shahru wacarduhu shahr aaniyatuhu kacdadi nujuumi samaa man shariba minhu sharba laa yadmau bacdaha abada bil baa loo lugeeyaa dherarkiisa bil baa loo lugeeyaa ballaciisa biyihiisu caanaha waa ka cad yihiin malabka waa ka macaan yihiin weelka lagaga cabbaa tirada xidigaha weeye hal mar qofka ka cabbaa dib uma haraada baa nebigu uri sal lay waslam taasuu sheegaya qofkii bidcolaha oo aanu firiqa siinin firiq aakhirana xoogxoog ma jiro iyo qofqof iyo kaale murane iyo qanjakamud iyo nebiguu diiday iska wanjalaadu aakhira wanjalaadu ma shaqayso sheekow aakhira camal baa shaqeeya camal camal ma rasuulkaa jeclayd ha ayna maxabatuhu ayna xaqiiqatu maxabat nabiy sal alla aleh wasalam meeday sidanay la noqotay sidanay la noqotay kayta wa kayta iyo nagnagma shaqaynaysa aakhira aakhira camal baa shaqaynaya afmashaarimiya nagnag iyo waxaad ma shaqaynaya iyo qof qof marka nebiga calayh salaatu wasalaam xubbigiisa waxaa ka mid a wuxuu necab yahay ood nacdo wuxuu jecel yahay ood jeclaato waxaa ka mida maxabada nebiga iyo jacaylka nebiga sal allahu alayh wasalam ciddii rasuulka jecel inaad jeclaato adiguna rasuulka waxaa jecel saxaabada waa inaad saxaabada jeclaata laa tasubuu asxaabii fawallaahi low ana axadakum anfaqa mila jabali uxudin dahaba maa balaqa mudda axadihim walaa nasiifa nebigu sal lay slam saxaabadooda waracaayina ilaah baa ku dhaarteen haddii aad buurta uxud wax leegoo dahaba bixisaan buurta uxud maxaad moodaysa ma buuraheenan yaryar ma aha buurta uxud culimmada taariikhdu waxay yidhahdaan qaarkood darafka faraska ka orda ee fardaha ugu dheereeyaa darafka kale saacad wuxuu u soconayaa saacad iyo dheeraad faras aan mar qura istaagin buurtu weynida ay weyn tahay qofka aan arag sheekay ku tahay sidaa uma dheera buurta uxud laakiin sidaasay u taallaa madiinaba qayb dhan bay haysata buurta uxud walijli haadaa baa saxaabada loogu miaalinayay waxyaalo badan sida ajriga laga helo janaazadoo kale qofka janaazada raaca ee ku tukada falahu qiraad ninka ilaa inta laaasiga joogaa falahu qiraadaan qiraadaan kuwa maxay baa nabiga lagu wuri mila jabali uxud buu nabigu sal l slam waa ajri buurta uxud leeg buurta uxud maxaa loogu qiyaasaya liannahaa cadiima waa buur weyn taa weyna intaa leeg oo dahaba haddaad sadaqad u bixisaan buu nebigu uri dhuub dhuub mudku waxa weeye wuxuu noqonayaa mudku waa nuskiilo nuskiilo hadhuudha ama beriisa oo abubakar bixiyey ama nuskiilo nuskii nusradan abubakar bixiyey baa buurta uxud oo dahaba oo inagu aynu bixinno ka fadli badan sadaqada limaada lanno rasuulkay u nusreeyeen diintay u hiiliyeen naftooday u hureen rasuulkay la noolaadeen allah bay jeclaadeen rasuulkiisay jeclaadeen ilaahay bay raalli ka noqdeen ilahayna iyagu raalli ka noqdeen radia allaahu canhum waraduu can dalika liman khashiya rabbah ilaahay baa raalli ka noqday iyaguna ilaahay bay raalli ka noqdeen subxaanahu wa tacaala marka rasuulka maxabadiisa maxaa ka mid a calayhi salaatu wasalaam maxabada rasuulka waxaa ka mida sal اlahu alيه wasalam inaad jeclaato wixii nebigu jecel yahay alayh salaau wasalam inaad nacdo wxii rasuulku necab yahay alayh salaau wasalaam rasuulka cidda jecel inaad jeclaata waxay ka mid tahay yani waxa weeye jacaylka nebiga alayh salaau wasalaam ayay ka mid tahay anas ibnu malik radi allahu canhu wuxuu yihi waxaa ka mida jacaylka rasuulka inaad ku dayato akhlaaqdii nebiga alayh salaau wasalaam an tatahalaq biahlaaqih akhlaaqdii rasuulka inaad la timaado wuxuu hi anas ibnu malik radi allahu can rasuulka ilaahay waxaan u shaqeeyey toban sannadood shay aanan qaban maxaad u qaban weyday ma odhan shay aanan qabtayna maxaad u qabatay ma odhan weligiina uf iguma odhan uf qad iguma odhan ima huuf ima huruufin ima hiifin kaana duu khuluq calayh salaatu wasalaam wainaka lacalaa khuluqin caiim ilahay baa uga marhaati kacay akhlaaq weyn baad ku sifaysanta baa nabiga lagu yiri sal l slam haddaad rasuulka jeceshahay akhlaaqdiisii maxaad ka haysaa ayna akhlaaquhu mink wa fii ayna anta min akhlaaqih akhlaaqdiisii maxaad ka ka sugan tahay sal اllahu alيه wasalam siduu dadka ula dhaqmi jiray siduu ilaahay ula dhaqmi jiray siduu cibaadada ula dhaqmi jiray siduu waxa weeye markaa shareecada iyo diinta dadka ugu bandhigi jiray waxba ka haysata adugu mise waxaa tahay sacluug caydh baa tahay caydh muruux ah oon xabad ka haynin waa inaad miisaanka isa saartaa soomaali waxay tahay digdigtaada mayo dhuldhacaaga hubso isqaadqaadkaaga iyo qayladaada mooye boorta aduu miisaanka isa saar hal anta miman axaba nabiy mise waxan waa huwaa been bay kaa tahay wada rasuulka jacaylkiisu ma sanadkii marbaa in la xasuustaa sanadkii habeenba rasuulka jacaylkiisu ma isagaa saacad qura iyo laxdo qura iyo ilbiriqsi qura iyo daqiiqad qura qalbiga qofkaynu ka suula meelaaba dikriga nebiga iyo xuska nebiga mar walba waynu carabka ku hayno salliga nebiga waynu mar walba carabka ku hayno sala allahu aleh wasalam mar kastoo magaciisa soo qaadno mar kastoo inuu maqallo magaciisa an nusalliya calayh sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam taasaa maxabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ciddii rasuulka jeclaydna waa inagaa tusaaleel ka soo qaadanay maxabada nebigu waa mawduuc cadiim ahoo ballaadhan weeye waa nolosheenna oo dhan jacaylka rasuulka calayh salaatu wasalaam aakhiradeenna yacnaa waxay ku hagaagaysaa ku jirta dhammaanteed fii maxabati nabiyi sal alay wasalam adduunyadeenna islaaxeeda oo wanaaggeeda oo dhan waxay ku jirtaa fii maxabati rasuul calayh salaatu wasalaam ilaahay u dhowaanshihiisa iyo jacaylka ilaahayna jeclaan iyo raalli ahaanshaha ilahay waxaynu ku mutaysanna waxay ku jirtaa maxabada nebiga sala allahu alay wasalam marka maxabada rasuulka waa mawduuc ballaadhan weeye ilaahay subxaana wa tacaala hayna garansiiyo jacaylka rasuulka calayh salaatu wasalaam kuwa nebiga jeclaaday ee ka dhab sheegay ee raacee rumeeyey ee raadkiisa maray allah inaga yeelo kuwa jannada kula rafiiqa nebiga allah inaga yeelo kuwa u shafeeco qaadee gacantiisa darkiisa uu kaga waraabiyo allah inaga yeelo ilaahay nagama dhigo kuwa darka nebiga laga eriya alla nagama dhigo ilahay baynu ka magan galnay kuwa inaynu noqono ilahay waxaanu ka baryaynaa subxaana wa tacaala kuwa nebigu u shafeeco qaada ilahay inu naga yeelo sal allahuma cala nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى أي شيخ عكاب المريو كلمات كقيمها بدن له ونيري شيخ كبدن مايو سؤال أما لو سؤال أدب ويدين دون بإذن الله تبارك وتعالى سؤال شو حي أورنسا إن شيخنا horta nebi maxamed maalintii uu dhashay ma laysku waafaqsan yahay
bism illah alxamdu lilah salaatu wasalaamu calaa rasuuli ali wasaxbi wasalam rasuulkeenna sal allahu alayh waala ali wasaxbi wasalam dhalashadiisu waxay ahayd marka koowaad nuur iyo iftiin ilaahay arada uu soo saaraya kownka inuu dhasho khayru khalqi illaah calayhi salaatu wasalaam waa nicma caiima ilaahay loogu mahadnaqo laakiin culimmada taariikhdu maalin cayiman inuu iniin dhashay waa la sheegay laakiin bishuu ka dhashay way isku khilaafeen culimmadu culimmada qaar baa yidhi bisha sagaalaad buu dhashay ee hijriyada qaar waxay idhaahdeen waxa uu dhashay rabiiculawal labiyo tobankeedii qaar waxay dhahan saddex iyo tobankeedii qaar waxay dhahan aakhirkii rabiiculawal marka culammadu siday tilmaameen a'immada waaweyn ibnu kaiir ibnu kaiir madhab ahaan shaafici buu ahaa kaana shaaficiyan radia allahu canh shaafici buu ahaa xagga madhabka min culamaai shaaficiya caalim weyn buu ahaa ibnu kaiir raximah ullah wuxuu tilmaamay inaan la ysku waafaqin taariikhda bitaxdiid maalintuu nabigu dhashay sal slam yanaa iniinu dhashay waa la sheegay laakiin yoomkii uu ka dhashay iyo bishii u dhashay laakiin waxaa laysku waafaqsan yahay in nebigu labiyo tobankii rabiicul awal uu dhintay waa maxalu ijmaac bayna culamaai taariikh culammada taariikhda dhexdooda way isku waafaqsan yihin marka rasuulku yoomku doonaha ka dhasho dhalashada nebigu waxay ahayd iftiin ilaahay adduunka u soo saaray geeridii nebiguna waxay ahayd mugdi ku yimid adduunyada anas ibnu maalik wuxuu idhi maalin ay madiini ka iftiin badan tahay maan arag maalintii nebigu soo galay maalin ay madiini ka madowdahayna ma arag maalintii nebigu geeriyooday calayh salaatu wasalaam marka haddaad leedahay labiyo tobanka rabiicawal buu dhashay kaba soo qaad de waana dhintay ad ogow marka qofka dadka ku dhahda labiyo tobanka rabiicawal waxaan xusnaa dhalashadii nebiga ka ku dhahda waa raxbaha xusin rasuulkuba ma xusin oo abubakar ma xusin oo cumar ma xusin oo cumaan ma xusin oo inantiisii faatima ma xusin oo aswaajtiisii caaisha iyo umu salama iyo umu xabiibe iyo sawde iyo may xusin kuwaa kama jeclid nebiga kama taqaanid kama qadarin badnid waxaanay samaynaa samaynin inaad wanjasho tiraa nebigu diiday haddii adiga lagagu dabarago ka waran ila wanjanaadu ninaan lacag ku qori mayse haddii lagu dhaahdo adaa nebiga diidana waxaad ku faraxsan tahay dhimashadiisii oo maalintuu dhintay baad dabaaldegaysaa soo laguguma rogi karo labiyo tobankii rabiiclo nebigu dhashay inaynu oynan ahayd dhintay inuu oynan ahayd oo murugoonno kana wuu qoslaya nebigu ku faraxsanyay dhimashadiisa maa lagu odhan karaya hadalhay odhan kuma odhanayo marka xujo noqon mayso sanuu diido kanuu diiday waxaa xujo ah nebigu wixii uu sameeyey baa xujo ah waxaanu samayna waa bidco haddii cirku dhigdaayo bidco wey marka waxaan isweydiinaynaa uun ila ilaahay wuxuu ina yidhi fain tanaasactum fii shay haddaad shay isku khilaaftaan ila waa bilaaadana waa la iskhilaafaya faruduuhu ila allahi wrasuul allihii rasuulka u celiya soo sooma waxaan isku celinaynaa nebiga sal ly slam rasuulku ma yidhi ixusa qaar la weydiiy waxa dhadeen de rasuulku mi munaasabba ku tahay inu hada xusa waa ka xishoonayey oo sooka igu saliya ba yidhi igu saliya sooka yidhi ya ninka aniga i xusi waaya waa bakhayl sooka nebigu yiri sal ly slam ka soo qaad rasuulku inuu ka gaabsaday muxuu abubakar u odhan waayey maalintuu nebigu dhashay anagaa ogeyna waa maalin hiblaayo waa maanta oo rasuulkuna uu idinka xishoonayay annagaa xusana limaada abubakar rasuulka minuu ka jecelnay jawaabtu waa maya muxuu xusi waayey ma xusay maya weeye cumar miyuu xusay maya cumaan miyuu xusay maya cali miyuu xusay maya labada afarta khaliif labana nebigaa hablahooda qabay labana rasuulkai hablihiisa qabeen soo saama ya cid ka dhow miyaad garanaysaa qofka cidda uu inantiisa qabay iyo cidda inantiisa qabtay dad isugu dhoweyn afarta khaliif saasay ahaayeen cali iyo cumaan nebiga xidid bay la ahaayeen oo hablihiisay qabeen abubakar iyo cumarna rasuulkaa hablahooda qabay xabse iyo caaisha afartaa cid ka jecel faatima soo raacayso inantiisd sooma hantaa midna miyuu xusay waa maya ada waa kaga keenta aduu min ayna jita bihadi xageed kala timid waa su'aal jawaab u baahan afmishaarnimo uma baahna xoogxoog uma baahna qaylo uma baahna rabshad uma baahna si cilmiya uga jawaab taariikhdu waa qoran tahay daliil u keen qaala rasuullah qaala allah qaala rasuulullah xadiis saxiixa halkaasuu ku qorayay hebel baa wariyey intaasaa laga rabaa khalaas muran kale qarjac iyo goog waxaa halkaas ka soo dhig wallahu aclam
jasaak allahu khayran sheekh haddaanu dalabatul cilmiga nahay waa maxay waajibka naga saaran difaacitaanka nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haddii meel lagaga dhaco
rasuulka calayh salaatu wasalaam difaaciisu qof kastaoo muslima waa ku waajib waa fardu cayn laakiin maraatib buu leeyahy ninka cilmiga leh waa inuu dadka rasuulka wuxuu ku difaacayaa inuu dadka u caddeeyo sunnihiisii dadka inuu ugu baaqa jacaylka nebiga caleyh salaatu wasalaam inuu dadka ku tarbiyadeeyo xubbiga nebiga sala allahu aleh wasalam inuu nebiga isagu jeclaado inuu nebiga qadariyo calayh salaatu wasalaam cidda rasuulka qadarin weyda meel kaga dhacda inuu la culoobu colaadiyo liajli rasuulillaah nebi maxamed dartii baan kuu gooyey maadaamaad rasuulka colaadisay cidda awoodda iyo maaragtay maamulka gacanta ku haysa suldada haysaana inay xukunka sharcigaa ku fuliyaan wey qofkaas nebi maxamed cidda cayda waa murtad waa gaal waa in la dilaa culammadu waxay idhaahdeen ruuxa rasuulka caayee toobad keena ruuxa rasuulka caayee toobad keena la dili maayo loo dili maayo gaalnimo ila uu ka soo noqday gaalnimadii laakiin waxaa loo qisaasayaa rasuulka waayo nebiga ninka caaye laba xaqbaa ayaa dushiisa saaran xaq ilaahay baa ku leh oo waa cayda uu rasuulkiisii caayay ee shariicadiisii meel kaga dhacay taasi towbad baa lagu dhaafaa xaqna waa cirdiga nebiga sharaftii nebiga meeluu kaga dhacay cirdigana qof kale huunbaa saamixi kara qof kale odhan kara anaa ka turjumaanoo kaa saamaxay ma jiro maadaama rasuulkii saamixi lahaa aanu noolayn sal allah aley wasalam waxay dhahan culamadu waa in loo dila waa in loo qisaasa hadda uu toobad keenay yuqtasu minh waa loo qisaasay bay dhahdeen waa difaac can اnabiyi sal اllahu alayhi wala ali saxbi wasalam marka ardayda dadka cilmiga le dadka cilmiga dhiganaya kuwa dhigaya waxa la gudboon nebiga inay weyneeyaan weynaynta sharciga ah ee rasuulku markaa uu inoo sheegay dariiqiisa inay maraan sunnadiisa dadka inay ku tarbiyadayaan inay ummadda ugu baaqaan daacadiisa iyo adeecidiisa iyo jacaylkiisa inay ummadda ku rabeeyaan oo ay baraan ciddii rasuulka sal slm waddadiisa khilaafta inay gooyaan iyagoo nabiga diaacay difaca rasuulka sal slm umuurahaas baa nabiga loogu hiilinaya sal lay wasalam wallahu aclam
ilaahay sheekh ah ka abaalmariyo xaadaradaa qiimaha badan inoo soo jeediyey ilaahayna miisaanka xasanaadka ha ugu daro ilaahayna inagana haynaga dhiga aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah intaasaynu kusoo gebagabaynaynaa muxaadaradii
barakaatu iga raalaada waa xabiib baan leeyahay haddii aad fahmi weysaan waxaan sheekha horta aad iyo aad ugu mahadinayaa anoo oday ahaan magaciina ku hadlaya odayaasha ugu waaweyn meesha aan ka mid ahay inay noo badiyaan muxaadarahan oo kale maxaa dhacay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ama aan ugu faraxnayba intaasoo yaroo dhallinyaro ah oo maanta ka faa'iidaysanaya wax loo dhiga ma jiro marka bishiiba mar haddii la awoodo dadka intaa waa ka bannaan lahaayeen waxaa la wada imaan lahaa xataa bannaankaas ayaa la wada fadhiisan lahaa marka intaa horta waa mid tan labaad allah nagu anfaco allah nagu anfaco yacni khudbadan cajiibka leh oo yacni nebigeena calayhi salaatu wasalaam allahuma salli wasalam caleyh yacni jaceylkiisii nala barayo aniga daada ah ayaa baranaya idinkii iskaba dhaaf siddeetan sanaa jiraa waxa la yidhaahdo doctoorka kelmadaasna waan leeyahay iskuulka carabtana waan ka soo baxay oo allahda muqdisho ah yacni markaa waxaan ka codsanayaa culummada masaajidka iyo culummadan kaleba inay maalin maalin yacnii ma qabanaye de igana kolley ra'yi waa leeyihiine maalin noo qabtaan bishiba maalin haddeen laga badan karin waad mahadsantihin asalaamu calaykum
waa saa uu sheekh inoo sheegay doctor cabdilaahi in muxaadaraadka noocan ay soo noqnoqdaan oon culimmada insha allahu tabaaraka wa tacaala aynu ku soo casubno bishiiba mar haddii la awoodi waayo labadii biloodba mar insha allahu tabaaraka wa tacaala inta kalaanka iyaga ah annagoo la kaashanaynana mas-uuliyiinta masaajidka biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waanu isku dayi doonnaa arrinkaa iyaga insha allahu tabaaraka wa tacaala isagana waxaa le ilaaha ka abaalmariyo baraarujintaas wuuna baraarujiyey sal allah calaa nabiyina moxamed